magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka hordhaca ah ee hanaanka wada shaqeynta tiirarka ee qorshaha isbeddelka qaran oo ay soo qabanqaabisay waaxda isku duwidda deeqaha ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan ayaa socday muddo afar maalin ah iyada oo laga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin oo adkeysiga isbeddelka cimilada horumarka qorshayaasha la hiigsanayo iyo xalinta caqabadaha hortaagan dowlad dhiska agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan
waxaan qabanay tiirkii gobonansiga dowladnimada kii ahaa waxaan qabanay kii dhaqaalaha waxaan qabanay kii bulshada maantana waxaan u barinaa kii cimilada iyo adkeysiga saddexdaa tiir oo aan kasoo shaqeynayo si fiican loo soo qabtay hay-adihii dowladda o dhan ayaa nagala soo qeyb galay waxaa nagala soo qeyb galay ganacsatadeena waxaa nagala soo qeyb galay bulshada rayidka ah intaba waxaa lagu jeexjeexay ajandooyin muhiim u ah markaa quseeya qorshaha isbeddel qaran iyo tiirarka uu ka koobaya maanta waxaan rajeynaynaa haddii aan lidmo halkan aan u fadhino in aan tiirka cimilada aan halkan uga hadalno waxaad ogtihiin in markii ugu horreysay ay dowladdu ogolaatay in tiirka cimilada laga dhigo tiir isaga gooni ah marka waxaad ka warreysaan inuu ahaa mid meel walba ku jira oo tiirarka kale dhan ah ama waxaa loo yaqaano cross cutting dowladdu waxay garacsatay cimilada iyo mushkilada ay leedahay dadka dadkeena ay ku hayso daadadka iska daba yimaada dhulbeereedka iyo iyagana saameyn badan ay ku yeelato deforestationka ay saameyn badan ku yeelato
shirkan ayaa loogu talagalay in la isku waafajiyo qorshaha isbeddelka qaran qaab dhismeedka iskaashiga qaramada midoobay labada kun lix iyo labaatan labada kun iyo soddonka iyo diyaarinta ajandaha shirweynaha hanaanka wadashaqeynta tiirarka ee qorshaha isbeddelka qaran oo la qaban doono bartamaha bisha sebteembar